wacaana wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha idaacadda duhurnimo oo idinka imaanaysa magaalada siyaarale gobolka washington halkaasi oo uu ka furmay koobka toddobaadka soomaalida oo sannad kasta xilligan oo kale lagu qabto gobolkan haddaba waxaan jeclahay inaan barnaamijka ku soo dhoweeyey oo barnaamijka martiigu ah cabdishukri fayoke oo ah guddoomiyaha guddiga qabanqaabada ciyaarahan oo isagu ka mida dadka jaaliyadda soomaalida gobolkan arrimahoodan u dhaqdhaqaaqa garoonka ciyaaruhu ay ka socdaan ayaan ku sugannahay isaga ayaan jecla marka hore barnaamijkan kuso dhawe cabdishukri barnamijka kuso dhawo
waa dhowahay marka hore waa idin salaamayaa voice of america iyo maxamuud waana ku mahadsan tihiin imaashaha aad noon timaadeen waana idin soo dhoweynaynaa aad baad mahadsan tahay cabdishukur dabcan waxaa lagu jiraa xilligii kuleylaha oo ciyaaro kala gedisan meelo kala duwan oo waddanka maraykanka ah ee jaaliyadda soomaalidu ay ku qabsadaan gobolkiinan dabcan ma ahan markii ugu horreysay o ad ciyaarahan qabataan bal iga warran ciyaarahan muddo intee laga soo qabanayseen
maxamuud ciyaarahan waxaan soo qabanaynay sanadkan waa sanadkii tobnaad aniga qof ahaan sanadkan waa sanadkii afraad ee aan guddoomiyaha u ahay koobkan sanad kasta ayuu dhacaa waxaa ka soo qayb gala kooxa ka yimaada magaalada minnesota kooxa ka yimaada magaalada min stateka oregon stateka utah iyo vancouver b c iyo denver colorado
danta laga leeyahay in ciyaarahan la qabto oo adinku aad u qabataan ka gobolkiina ahaan maxay
tahay muhiimadda ugu weyn aan u qabano ciyaarahan marka hore waa in ay isku bartaan dhallinyaradu waxaan rabnaa inaan abuurno meel ay isugu imaan karaan dhallinyaradu ka kala yimaada magaalooyinka kaleeto iyadoo aan loo feerinayn qof walbaa meeshii uu society-ga ka joogo waa gartay marka laga hadlayo ciyaarahan adinku halkan aad ku qabataan sanadkan haddaynu soo qaadanno ilaa meeqa kooxood ay ka soo qayb gashay sanadkan koobka waxaa ka soo qaybgelaysa afar iyo toban kooxood sagaal kooxood oo magaalada ka dhisan iyo shan kooxood oo dibadda ka imaanaysa
waxaa laga hadlaa dhallinyarada soomaalidu markay goob ciyaareed iskugu yimaadaan oo dad fara badan oo dhallinyaro u badan ay yimaadaan gobollada qaar waxaa dhacda in amnigu uu khalqal galo oo dhallinyaradu ay mararka qaar broblem ama dhibaato ay keenaan adinku ka magaalo ahaan seattle washington dhibaatooyinka noocaasa ma jiraan haddii jiraanna sida uga gaashamataan
run ahaantii hadda inta annagu aan ogsoonahay oo ugu yaraan aniga waxaan ka hadli karaa afartii sano hadda ugu dambeysay aan aniga hoggaanka hayay wax dhib ah oo rabshada ama aysan dhicin mar kastoo dee ciyaar la ciyaaro dhallinyaradu garoonku kuwa ku dhex ku jira waa isqabsanaa laakiin gangs iyo waxaas iyo ma qabno wax ciyaarta gudaheeda ka baxsan marka waxaan isleeyahay siyaaro dadka deganna waa dad iswada yaqaanooo labaatan iyo shan sanaa la degan yahay magaaladan soo marka layskuma saqajaamo waa la kala leexdaa waa laysxushmeeyaa mana qabno run ahaantii somaali gangs
waxaan arkayay dabcan dhallinyaro soomaaliya aad u fara badan baa garoonka joogay sidoo kale dabcan amniga gacan weyn baa waxaa ka geysanaya ciidamada ammaanka ee gobolka waan arkay iyaguna garoonka ay joogeen markaynu soo noqonno ciyaarahan hadda halkan ka soconaya sanadkan dhalinyarada qaar baan la kaftamay waxay gu yidhaahdeen koobkan guriga ma dhaafo oo innagaa mar kasta ku guulaysana marka waxaan is weydiiyey sababta talow ma kooxaha tabaryar bay bannaanka ka soo casuumaan mise iyagaa koox aan loo geli karin oo gobolka siyaarl sidaas uu koobka u dhaafin
run ahaantii de siyaarl waa taqaanaa adiga laftigaaga lagama sheekeynayo ohaayo meelahaan ka gaarna waa og tahay minnesora meelahaan ka gaarna waa og tahay marka waa is adkaynaa waxaana ay sameeyaan kooxaha siyaarl waxay shaabin fiican ku sameeyaan ciyaartooyda ugu fiican north america ama minnesora ha noqoto ama toron ha noqoto ama colombos ha noqoto soo marka waxaa arkaysaa koox walboo loo kala saddex afar ciyaartooy oo tab ah oo magaalooyinka kaleeta ka yimid inay ha koobkan lacagay ku dheelaan ciyaartooyda
ugu dambeyntii goormaad soo gabagabaynaysaan koobka koobka wuxuu xirmayaa afarta agosto haddii ilaahay idmo koobku markuu dhammaadana waxaan qaban doonaa xaflad weyn oo communitigo dhan kasoo qaybgeli doonto oo sanadkan waxaa noo xiraysa hadduu ilaahay idmo nimcadareen oo noo imaanaysa oo koobka nala xiraysa sanadkii horena waxaan haysanay cabdiqaadir jubba soo sanad kasta waxaan isku daynaa fanaan la yaqaano inuu noo xiro koob xaflad baa lagu bixinaya koob xaflad baa lagu bixinayaa koobka iyo abaalmarinada iyo koobkan kooxdii qaadana laba kun oo dollar baa la siiyaa waxaan u malaynayaa inuu ka duwan yahay koobabka kale oo lagu dhigo magaalooyinka kale dee arman aniguna ciyaar hadib ugu noqdaan garoonka soo galaa aad baa umahadsan tahay kaasi wuxuu ahaa cabdishukri fayoke guddoomiyaha guddiga ciyaaraha ee toddobaadka soomaalida ciyaaraha soomaalida ee lagu qabto sanad kasta gobolka washington magaaladiisa siyaatl isla markaasina kooxa kala gedisan oo dalkan maraykanka goboladiisa kala duwan ka socda ay kasoo qayb galaan dhegeystayaal barnaamijkii ciyaaraha ee toddobaadkana intaa aynoo joogo tan iyo kulan dambe mascadooydila sida nabadgelyo